alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin sala allahu waslama wbaaraka calaa cabdihi warasuulihi muxamadi wacalaa aalihi wasaxbih salama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey baabu اlamri biاlmacruufi wاnnahyu can اlmunkar waxaa ka sii horeeyey baabu nasiixa waxaanay ahlulcilmigu tilmaameen nasiixada iyo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar way kala caamsan yihiin oo nasiixada ka caamsan sidaa awgeed baa diintii oo dhan rasuulkeenu calayhi asalaatu wasalaam inay nasiixo tahay buu ku sheegay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkarna waa juzun min alnasiixa waa qeyb nasiixada ka mid ah oo shuruud gaara lahoo khaasa weeyi sidaa awgeed baa sheekhu wuxuu inoo soo qadimay baabka caamka ah ee nasiixada haddana wuxuu ku xigsiiyey baabkan alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar oo nasiixadii ka mid ah taasi waa mid ta labaad baabkani sidaa arkaysaan ee barh ka mida sheekhu inoo sheegay axaadiis badan ayaa ku soo aroortay waana baab aada iyo aada u muhiim ah saa-il badan iyo axkaam badanna wuu leeyahay waxaa fiican in qofka ardayga ahi uu u noqdo meelaha lagu faahfaahiyo axkaamtiisa meelaha si fiican loogu kala dhigdhigana waxaa ka mid ah alimaam ibnu rajab alxambali markuu sharaxayo kitaabkiisa jaamicu lculum walxikam xadiidka abu saciid alkhudri man ra'a minkum munkaran falyugayirhu biyadih markuu sharaxayo aada buu uga hadlaa baabkan tafaariic badan iyo masaa'il badan iyo wax badan oo ku saabsanna wuu keena kadalika shuruuxda waasitiyaha waad ka heli kartaa wax badan oo masaa'ilkiisa ka mid ah marka sheekh islaam ibnu taymiya ahlu sunnaha uu sifaadkooda ka warramayo akhirka kitaabkiisa wahum maca dalika ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkari calaa maa tuujibuhu shariica halkaa markay sharaxayaan aada iyo aada ayay uga warramaan weliba kutubta aadka usii sharaxday masaa'ilka badan ka sheegtay waxaa ka mid ah sharaxa ashaykh saalix ali sheykhuu saare waasitiyaha masaa'il badan ayuu ku sheegayaa aada u faa'iide leh kadalika kutubta gaar looga alifay iyadana qofkii heli karaya waa inuu raajico waayo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar kutub baa jirta gaar looga alifay oo u gaara waxaynu soo maray baabka dhexdiisa xadiidkii abilwaliid cubaada bni saamit radia allahu canhu ee ka warramayey madaxda inaan lagu bixin ilaa an taraw kufran bawaaxa gaalnimo cad mooyaane gaalnimo cad inayd markaa aragtaan mooye si kale inaydaan ugu bixin ahlu sunnuhuna waxay ku ijmaacsan yihiin qofka amiirka ama madaxweyneahi intuu yahay qof muslimah oon kufriga bawaaxa ah ee cad la iman inaan lagu baxahayn oo aanay bannaanayn in lagu baxaa wixii aan macsi ahayn in lagu adeecaana ay waajib tahay haddaba dadka qaar baa waxay qabaan qofka madaxda ama awoodda leh haddii macsi uu la yimaadaba in lagu bixi karo waxyaabahay cuskadeenna waxaa ka mida riwaayad kale oo xadiidkani uu leeyahay xadiidkan cubaada ibni saamit radia allahu canhu oo riwaayaddaa kale ibnu xibbaan iyobaa wariyey waxay odhanaysaa ilaa an taraw macsiyata lilaahi bawaaxan inaa aragtaan isagoo ilaahay caasiyo si cad u caasiyey mooye ha ku bixina halkaa riwaayadan saxiixaynka inoo taallaa halkay ka tahay ilaa an taraw kufran bawaaxan ayaa riwaayadda ibnu xibbaanna ilaa an taraw macsiyata lilaahi bawaaxan sidaas weeye marka kufrigaba waxaa laga yaabaa inay macsida u celiyaan oo idhahaan macsiya looga jeeda tan noocaasana jawaabteedu waxay tahay saddex weji midkood wejiga koowaad waa in la idhaahdo ee labada riwaayadood riwaayadda saxiixeynka ka xoog badan taa ibnu xibbaan oo riwaayadda saxiixeynka ayaa la hormarinayaa xoog badan waayo waa min طariiqi bsr bn saciid can junaada bn abi umaya can cubaadata bni samit kufran bawaaxan dariiqaasay ku soo aroortay dariiqa ibnu xabaan ibnu xibbaanna xayaana binadr nin la odhan jiray ayaa laga wariyo can junaadata bih isna junaadaha ka wariyey markaa junaado waxaa ka wada qaatay busr ibnu saciid oo sanadka saxiixeynka ku jira iyo xayaan abinadr oo sanadka ibnu xibbaan ku jira haddii labadooda la ysu eegana ninka markaa sanadka saxiixeynka ku jira ayaa xoog badan sidaa awgeed lafdiga saxiixeynka muqadam oo la horreysiinaya taasi waa qodob weji labaad wuxuu yahay in la idhaahdo macsidan xadiidka ama riwaayadda ibnu xibbaanka ku soo aroortay bimacna alkufri baa lagu fasiraya si riwaayadda saxiixeynka ay u waafaqdo waayo kufriga qudhiisa macsi waa lagu magacaabi karaa oo waa macsi ilaahay la caasa iyo kufriga oo aada iyo aada weliba u adag oo u weyn weeye sidaa in la idhaahdana oo la idhaha halkan macsida kufri baa looga jeedaana waxaa inoo caddaynaya ijmaaca ahlulcilmigu ay ku ijmaaceen qofkii madaxda ahaa macsi uu sameeyo oo gaalnimo ka sokaysa darteed inaan looga bixi loogu bixi karin iyo axaadiidta aadka u badan ee saxiixeynka iyo kayrkoodba ku soo aroortay ee tilmaamaysa qofka madaxda ah inaan lagu bixin xataa macsi hadduu la yimaado xataa hadduu wax dulmiyo xataa hadduu dadka garaaco hadda hatuu maalkooda qaato inaan lagu baxahayn waayo mar walba mafsadada in lagu baxa ka dhalanaysa ee ka imanaysa ka badan ta hore ee meesha taalla qaacidaduna waxay tahay daru lmafaasidi muqadamun calaa jalbi lmasaalix mafaasidda in la difaaco meesha laga saaro oo markay masaalixdii la xoog tahay ama ay kaba badan tahay ayaa laga horreysiinayaa in masaalixdii la xasiliyo oo la keeno waay kaasina waa weji labaad wejiga saddexaad wuxuu yahay oo isaguna qawi in la idhaahdo labadan riwaayadood laba macnoo kala duwan bay leeyihiin oo riwaayadda saxiixeynku waxay ka warramaysaa qofka madaxda ah goormaa lagu bixi karaa gacanka hadal lagala hortegi karaa waxaana rasuulku inoogu caddeeyey calayhi asalaatu wasalaam inay tahay marka kufri bawaax oo cad oo ta'wiil iyo wax la mida aan u dhici karin uu la yimaado riwaayadan ibnu xibbaanna waxay ka warramaysaa qofkii amiirka ahaa haddii qof uu macsiyo faro oo dadka uu macsi faro inaan macsidaa lagu ateecahayn bay ka warramaysaa labadaa macnona waa laba macnoo labaduba sugan oo labaduba axaadiidta ku soo arooray ismana diidayaan marka aada labada xadiid ama labada riwaayadoodba saani u akhridana macnahaasaa kuu muuqanayo kuu daahiraayo oo lafdiga riwaayadda ibnu xibbaan waxa uu ahaa ismac waatic fii cusrika wayusrika wamakrahika waaharatin calayk wainakaluu maalaka wadarabuu dahraka ilaa an takuuna macsiyata lilaahi bawaaxa markaa way muuqataa in lagu leeyahay aeec macsi in lagu fara mooyaane haddii macsi lagu fara maya lama aeecayo sida xadiid kale rasuulku uhi laa aacata fii macsiyat illaah ilaahay wax lagu caasiayo cid kale cidna laguma adeeco wejigaa dambe markaa saddexaad oo ah labada riwaayadood inay labada arrin ku kala saabsan yihiin waa wejiga uu maray alxaafid ibnu xajar waa wejiga uu ku ishaaray sharaxa bukhaariga oo xadiidka cubaada ibnu saabit imaam albukhaari meelo badan buu kusoo arooriyaa meeluhu ku soo aroorinaya waxaa ka mida kitaabu lfitan bilowgiisa ama xaggiisa hore halkaasuu kolkaa ku sharaxaa meelahaasaad ka eegi doontaa waaya qaala wuxuu uhi baabu takliidi cuquubati man amara bimacruufi aw nahaa can munkari wakhaalafa qowluhu ficlah ay hada kani baabu takliidi cuquubati man mid cuquubadii adkaynta la adkeeyey buu baab u yahay mankaasoo amara bimacruufin aw nahaa can munkarin wanaag fara ama xumaan reeba oo wakhaalafa uu khilaafo qowluhu hadalkiisu ficlahu ficilkiisa waxa weeye uu khilaafo wakhaalafa uu khilaafo qowluhu hadalkiisu ficlahu ficilkiisa uu khilaafo baabka alamru bilmacruuf markuu inoo soo sheegay ayaa wuxuu baabkan inagu baraarujinayaa qofku wanaaggu dadka farayo xumaantu u diidaayo inay tahay inuu naftiisa ka bilaabo dadka kalun qofka inuu u muuqdo maaha baabkana baraarujin buu u yahay ardayda iyo culimada iyo dadka wax sheega dhammaantood baraarujin buu u yahay wax ku qaadashaana runtii ugu sugan qofku waa inuu horta naftiisa ka bilaabo khayrkanuu dadka u sheegayo naftiisa uu ku horreysiyo u sheego xumaantanuu dadka u diidayo waa inuu naftiisa u sheego marka hore oo uu naftiisa u diido waayo xaqa rasu xaqa ilaahiya ka rasuulka marka laga yimaado calayhi الsalaatu wasalaam xaqa ugu weynee qofka saarani waa xaqa naftiisa markaa xaqii naftiisana taasuu qofku ku gudayaa waa qodob waa midda labaadee qofku inuu waxaan isagu u hoggaansamayo oo uu dadaalayo ayaa waxay keentaa inay dadku wax ka aqbalaan oo ay wax ka dhegaystaan oo waxaanuu markaa u sheegayaa had iyo jeer uu saamayn ku yeesho haddii laakiin qofku isaguba uu hareer marsan yahay oo iska lunsan yahay dee hadalkiisu markaa raadayn ma yeelanayo ma yeelanayo hadalkiisu raadayn sifada qofka mu'minka ana ma ahayn qowlkiisu iyo ficilkiisu ay iskhilaafaan kala bal waa min sifaati almunaafiqiin sida aynu arki doonno qaala allahu tacaala rabbi wuxuu ihi atamuruuna annaasa ata'muruuna ma waxaa faraysaan annaasa dadka bilbiri ma wanaaggaa faraysaan wa tansawna anfusakum nafihiinana miyaa iloobaysaan wa antum idinka oo tatluuna akhriyayo alkitaaba kitaabka akhriyayo afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn aayaddani waxay ka mid ahayd suuratu lbaqara bilowgeeda hore aayaadkii ilaahay markaa culamaa uu suuga uu ku sifeynayo culamaau bani israa'iil iyo markaa waxyaabihii ay la yimaadeen ee gefka ahaa arrintanaa markaa ka mid ahayd khayrka intay dadka u tilmaamaan inay naftooda iloobaan waana mid runtii waxa weeye laga murugoodo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka iimaanka laho lima taquuluuna maxaa u odhanaysaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynahayn kabura waxa weynaaday maqtan cadho ahaan cinda allaahi ilaahay agtiisa waxa u weynaaday an taquuluu inaad tidhaahdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynahay marka maqtigu waa ashadd alghadab ilaahay agtiisa cadh ahaan waxa u weynaado ilaahay in badan ka cadhoodaa waxaydaan markaa samaynahayn inaad tidhaahdaan wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi ikhbaaran can shucaybin calayhi asalaatu wasalaam isagoo nebi shucayb ka warramaya wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anhaakum canh markuu qoomkiisii u diiday macaasi iyo munkaraad iyo waxyaabo badan oo xunxun ayaa wuxuu ku yidhi wamaa uriidu ma doonaayo an ukhaalifakum inaan idin dabamaroon idin weydaarta ilaa ma anhaakum canhu waxaan idinka reebaayo waxaan idinka reebaayo inaan idin weydaarto ma doonaayo waxay ahlulcilmigu keenaan marka aayaadkaas iyo meelaha tafsiirayaan mas'ala masaladaasi waxay ku saabsan tahay qofku haddii macruufkan iyo wanaaggan aanu samaynahayn isagu ama munkarkan aanu isagu iska daynahayn ee uu wado dadka ma u sheegi karaa ma gaadhsiin karaa le waa intaasoo dadkaasi ay markaa ku intifaacaan waa mas'ala sida raajix ahi masaladaa waxay tahay wallahu aclam inuu qofku markaa gaadhsiin karo amarkii maaragtay khayrkiina uu fari karo xumaantiina uu markaa diidi karo walow isagu haba ka madhnaado inkastuu yahay mid dhaleecaysan oo arrintaa ku ceebaysan haddana markaa wuu ku dhaqaaqi karaa waayo qofkii laba waajib baa saaran waajib naftiisuu ka saaran yaho inuu waxan markaa u hoggaansamo waajibna waa waajib dadka ka saaran oo inuu khayrkii u arkana faro xumaantii uu diidana xumaantii u arkana uu diido marka labadii waajib dee labadiiba ka wadata qofkii la odhan maayo haddii waxa weeye mid uu la yimi midna uu ka tegay wuxuu dhaamaa ka labadiiba ka dhaqaajiyey buu markaa ka sokeeya wa can abi zaydin usaamata bni xaarihata ya wa can abi zaydi usaamata bni zayd bni xaariثa radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi radia allahu canhuma in la idhaha aniga zaydkiibuu ka dhex saaro usaamun buu soo qabtay yaanu ku jirin ya usaama ibnu zayd bni xaariثa soo ma waay وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن xاaرثة رضي الله عنهم قاaل wuxuu yihi صxaabigaasi oo isagiiyo aabihiiba rasuulku jeclaa عalayhi الصلاaةu وaسلاaم samictu rasuula الlahi slى الlaه عaليهi وasلم yquuل waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh yu'taa waxaa lala imanayaa birajuli ninka ayaa lala imanayaa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ninka ahlu naarka ka mid ah oo nin markaa waxyaqaanay ahaayoo dadka khayrka u sheegi jira oo xumaanta u diidi jiray fa yulqaa kolkaasaa lagu tuurayaa fi naari naarta ayaa si daran oo caniifa loogu tuuraya fatandaliqu waxa soo boodaysa aqtaabu baطnihi midhicirada calooshiisa ayaa dabada ka soo boodaysa yani waxa weeye sida loo tuuray ee loogu tuuray adag daraaddeed fayaduuru kolkaasuu ku wareegayaa biha midhiqiradiisii kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego fi raxa dhagax shiidka siduu ugu wareego firaxa dhagax shiidka si uu ugu wareego oo waxay ahayd wakhtiyadii hore dee mashiimadan iyo makiinadahan iyo waxyaabaan wax ridqaa iyo xasaanay soo bixin xeelad iyo tab wax lagu ridqi jira bay ahayd oo laba dhagax inta la saaro oo gudale oo ka sare xagga sare laga dalooliyo in halkaa xabuubtiiyo wixii la ridqayo lagaga guro dabeetana xadhig inta lagu xidho oo dameerkana dabeeta dusha loogu xidho isaa ula wareego ma fahante dabadeetana sidaa wixii lagu guray ay markaa labada dhagax u ridqaan oo kale ahaan jirta imanka dee makiinada iyo waxyaaba mar qurunsaa loogu loogu istaarayo ayaa la isticmaalaa markaa wuu ku wareegayaa xiidmihiisii kamaa yaduuru lximaaru sida dameerku ugu wareego fi raxa dhagaxshiidka fayajtamicu ilayhi ahlu naari ahlu naarkii baa kusoo ururaya markay arkaan wadaadkiioo halkan ku cadaaba ciyaadan billaah fayaquuluuna waxay odhanayaan yaa fulaanu hebelow maa laka maxaa kugu dhacay alam takun miyaanad ahayn ta'muru bilmacruufi wanaagga mid fara watanha cani lmunkari xumaantana diida sawdigii wanaaggana fari jireen xumaantana diidi jireen maxaa ku helay maxaa kugu dhacay waa sidee fayaquulu wuxuu odhanayaa balaa haah kuntu waxaan ahaa aamuru mid fara ayaan ahaa dadka bilmacruufi wanaagga walaa aatiihi ayeeshee lamaan iman jirin wa anhaa waxaan reebi jiray cani lmunkari xumaantana waan reebi jiray wa aatiihi hayeeshe waan la iman jiray muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay bukhaariyo muslim ayaa isku waafaqay marka ciqaabkiisu sida uu noqday waad aragtaa ilaahay baynu ka magan gelaynaa qofku inuu aada iyo aada isu ilaaliyaa waajiba xadiidkanna sabaabulwuruud buu lahaa oo axaadiidtana waxaa la idhaha sabaabulwuruud aayaadkana sabaabunuzuul baa la idhaha sababtuu kusoo arooray waxay ahayd waqtigii cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu ardaa uu haystay dadka muslimiinta madaxda u ahaa dabadeeta maaragtay waxoogay wax soo yaro baxbaxeen dad maaragtay aan fiicnayn ay wax ka sheeg sheegeen ayaa usaamaa loo yimi dad baa u yimi waay dabeetana waxay dhaaheen cuhmaan maxaad ula hadli weyday waa sidee maxaad u waanin weyday maxaad uga aamusanta markaasuu dabadeetana yidhi ma waxaa u malaynaysaan in aanan la hadlin ilaa aan idinka idin maqashiiyo oon markhaati idinka dhigo waan la hadlaayoo si siraan ugu naseexeeya anoo aan doonahayn inaan furo markaa dee albaab fitno albaab aanan doonahayn cidda u horeysee fura inaan noqdo hadduu idhaahdo anigii u tegey kaa ku idhe kaa ku idhe kaa ku idhe cid walba diidiyo dee markaasay halkaasay ka bilaabaya waa loo tegoo hebel baa u tegoo kana wuu diido kana wuu diido markaa wuxuu damcay mooji halkaasaa laga bilaabaya waana sida manhaju ahli sunna uu yahay in xukaamta markaa si sira loogu naseexeeyo wixii nasiixo ah waay dabadeetana hadalkiibuu adigu sii wado oo wuxuu yihi amiirnini ana odhan maayo waa khayru nnaas odhan maayo intii aan rasuulka ka maqlay dabadii calayhi الsalaatu wasalaam isagoo sidan leh soo xadiiskan sheegay xadiidkan ayuu dabadeeta sidaa ku sheegay qowluhu tandaliqu huwa bidaali lmucjamati wa macnaahu takhruju way ka soo boodeysaa way ka soo baxaysaa walaqtaabuna alamcaahu xiidmaha weeye waaxiduhaa qitbun mufradkeedu waa qitbun aqtaab waa amcaa waa isku mid waa xiidmaha ka soo booday markaa qofku had iyo jeer weliba isagoo wadaada ama aalib alcilmi ah ama sheekh weynba ah xumaanta marka lagu arko caamadu laba siyood labadaba way u isticmaashaa mar horta aada bay ugu ceebeeyaan waxay wadaadada u aaminsan yihin sida wax macsuumiin oo kale oo aan qaldami karin marka hadday hal qalada ku arkaan waxay odhan al wadaadadii baa waday ama wadaadaduna mase hal wadaad waxay ku arkaan bay wadaad oo dhan baa loo nisbeynaya ma fahamti hadda mid keliya ayaa lagu arkay wax alle waxa wadaad jira ayaa lagu camimaya dhinac kalena way uga faa'iidaystaanoo way xujaystaan oo wixii qaladkii ay arkeen intay sameeyaan barka la ydha waxan iska daa isawka sheekh hebelba sameeyay odhanaya way kuu soo qabsanayaan magaranaysa ma garat marka qofku inuu dadaalo ayaa la gudboon xikmadii hore loo sheegay waxaa ka mid ahaa idaa facala alfataa maa canhu yanha famin jihatayn laa jihatin asaaa qaala wuxuu uhi baabu lmri biadaa'i lamaanati ay haadaa kani baabulamri farista la ysfaray buu baabkeedi yahay biadaa'i lamaanati amaanada in la guto farista la ysfaray ayaa halkana lagu caddaynaya ammaanadu waa macno caam ah oo waxay koobsanaysaa kullu maa yu'tamanu calayhi alinsaan wax kasta oo qofka lagu aaminay bay koobsanaysa marka nooc nooc loo tiriyo ama mid midna aada iyo aad bay u fara badantah aada ayay u badantah laakiin dhinacyada ay ammaanadaasi ka iman tahay ka imanaysa marka la eego waa laba jihuun bay ka imanaysaa dhinac waa xuquuqda ilaahay uu qofka ku leeyahay xuquuq ullaahi calaa cabdihi dhinac waa xuquuqda uu ku leeyahay addoonku rabbigi ilaahay jala wacala addoonkiisa marka wax alla wixii xuquuq rabbi inagu leeyahay oo waajibaad leh oo sunnayaal leh yah in la ilaaliyo oo qofku waxa weeye sideeda uu u gudaa adaa-u lamaanati wa xifduhaa bay soo gelaysaa bal ay ugu horeysa jihada labaadna waa dhinaca xuquuqda addoomaha ama makhluuqu ay isku leeyihiin xaqii naftaadu kugu lahayd waa inaad ilaaliso kii caruurta waa in la ilaaliyo kii xaaska waa in la ilaaliyo kii jaarka kii qaraabada kii dadka muslimiinta guud ahaan kii madaxweynaha kii labada waalid kii qaraabada dhammaan xuquuqdii kala duwaneed wakadalika ammaanadii waxaa ka mid ah ciddii aada u shaqaynaysay inaad shaqadii ilaaliso aada mushaarka ku qaadanaysa ama mid khaasa ha ahaato oo cid gaara aada u shaqaysid ama tacaamka ah ee dadka ka dhexaysa ha noqoto wixii laguu dhiibtay ee maal ah ee lagu yidhi markaa noo ilaaliyo noo xifdi inaad ilaaliso ee wadiico ama markaa ammaano ah lagugu ammaanaysid gaadhiganii sii hay lacagtan meelay dhig alaabtan io xifdi waa inaad ilaaliso wey marka lagu weydiistana aada siiso ciddii ku dhiibat marka ammaanaadkii ilaalinteedii wax badan baa soo gudagelaya ammaanada in la dayacaana waa min amaaraati saaca wxuu rasuulku lahaa calayhi الsalaatu wasalaam idaa wusida اlamru ilaa gayri ahlihi faاntadir الsaaca qaala allahu tacaala rabbi wuxuu ihi in allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin faraya an tu'adduu inaa u guddaan alamaanaati amaanooyinka ilaa ahlihaa ehelkeeda inaa u guddaan waay marka asluubkani waa asluub baliiq ahoo aada u xeel dheer rabbigiin wuxuu idin farayaa uluuhiyadiisa iyo rabbinimadiisa uu idinku farayaa an tu'adduu lamaanaati ilaa ahliha ammaanaadka ehelkeediina u guddaan u gudistaasina waxay koobsanaysaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen xifduhaa in la ilaaliyo waayo ammaanadii lama gudi karo ilaa in waxa weeye la xifdiyo oo la ilaaliyo mooyaane markaad xifdideed ilaalisun baad u gudi kartaa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi innaa anagu caradnaa waxaan u bandhignay alamaanata ammaanada cala asamaawaati waalardi waaljibaali cirarka iyo dhulalka iyo buurahaanu u bandhignay fa abayna way diideen an yaxmilnaha inay qaadaanoo wa ashfaqna minha way ka baqdeen wa xamalaha alinsaanu insaankiibaa qaaday innahu insaanku kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badana ah oo jahuulan jahli badan buu ahaaday ammaanadan samaawaadka iyo dhulka iyo buuraha loo bandhigay waxay ahlulcilmigu idhaahdaan waa takaaliif sharciya waa takaaliifta sharcigaa weeye inay qaadaan baa ilaahay u bandhiga sidee waxyaabahan jamaadaadkaa loogu bandhiga haddii la idhaha ka waran jawaabtu waxay tahay ilaahay jala wacalaa marka loo eego waxyaabahan jamaadaadkaahi hadalkiisa way fahmayaan oo amarkiisay u hoggaansamayaan oo hadduu la hadlo sida markaa wax fara sida siduu fara yeelayaan soo ma aragtid waayo binisbati lanaa bay jamaad yihiin laakiin ilaahay jala wacalaa marka loo eego jamaad ma noqonaya ma garata saa awgeed ba ilaahay hadduu doono waxbuu fari karaa waxyaaba badanoo taa tusinayaana way jiraan markaa way diideen inay qaadaan ammaanadaasoo way ka baqeen culayskeeda iyo markaa waxa weeye ciddii ku gaboodfasha ciqaabkay mudanaysa iyo wixii la mid a haddaba insaankiibaa qaaday waxaanuu ku qaaday laba arrin labadaba bilcaql caqliga ilaahay siiyey oo ilaahay jala wacalaa insaanka caqli buu siiye waanu fadale waanu fadilay walaqad karamnaa bani aadama xamalnaahum fi lbari wاlbaxr warazaqnaahum min alayibaat fadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiila caqligaa ilaahay jala wacalaa uu ku fadilay oo dad badan ama makhluuq badan oo uu abuuray uu kaga fadilay iyo rususha ilaahay wuu usoo diray rusulla ilaahay buu usoo diray xaqa gaadhsiinaya oo takaaliifta iyo waxyaabaha ilaahay saaray u sheegaya haddaba wuxuu ahaaday mid daluumahoo jahuulah waxay ahlucilmiga qaar yidhaahdeen waa insaanka kaafirka ah ayaa loo jeedaa isagaa dulmi iyo jahliba isku darsaday waay oo ammaanadii uu qaaday aan ka soo bax ahayn waxaa kaloo la yidhi maya eh waa insaankiibaa dabeecaddiisu sidan iska tahay inuu daluum jahuula yahay ayeeshee ka mu'minka ahi ee waxyigan u hoggaansamaa ammaanadii isagu wuu ilaalinayaa dulmigiina cadli buu ku bedelayaa jahligiina cilmi ayuu ku bedelaya qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu halaaثun saddex weeye saddex weeye idaa xadaa kolka uu warramaayo kadaba been buu sheegaa wa idaa wacada marka uu ballan qaadana akhlafo wuu buriyaa wa idaa اtumina marka la aaminana khaana wuu khiyaameeyaa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay ka calaamaadkii munaaq munaafiqa saddexdaasaa ka mid ah nifaaqana waa nifaaqii camaliga ahaa waxaa kale jira nifaaq camaliya iyo nifaaq ictiqaadi ah nifaaqa markaa ictiqaadiga ahi waa qofku gaalnimada inuu qarsanaayo an yudhira alislaama wa yubطina alkufra inuu qofku islaamnimadiina muujisto gaalnimadiina hoosta ku haysta weeye waana ka dadka ku sifoobaa fi darki اlasfali min annaar dabaqa naarta ugu hooseeya ay gelayaan nifaaqa markaa camaliga ahina waa qofkii in laga helo waxyaabahan tilmaamaya qofku inuu laba arrinoo kala duwan ku shaqaynayo waay ee nifaaqa salafka ama saxaabadu ay uga baqan jireen naftooduna wuxuu ahaa bay ahlulcilmigu idhahdeen nifaaqa camaliga abuuha oo gaalnimo inaanay hoosta ku haysan way ogaayeen ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysayn oo qalbiga ay ka rumaysayn ayeeshee naftooda waxay uga baqan jireen sida hayru waaxid oo min asaxaaba ka soo aroortay nifaaqa camaliga abuuha sida sheekh islaam ibnu taymiye iyo ibnu rajab iyo ay tilmaameen waay hadduu markaa warramayo been buu ku warramaa hadduu ballan qaadana wuu buriyaa marka qofkii buu la ballamayaa isagoo niyaddiisa ay ku jirta in aanu ballantaa oofin ayuu qofkii la ballamaya waxa ka duwan haddaad qofkii la ballantaa adoo doonaya inaad oofiso dabeetana cudurdaar kugu yimaado cudurdaar markaa dhabi uu kugu yimaado markaa wax dembiya halkaa kaa raaci maayo waayo inaad oofiso ballankaad qaadde waad rabtay laakiin cudurdaar iyo maanic ayaa kaa hor joogsaday waidaa tumina khaana marka la aaminana wuu khiyaameeya waay halka markaa shaahidku xadiidku baabka ka waafaqsanyana waa halkaa wey adilo kaloo badan oo qur-aan iyo axaadiis baloo sifaat kale sheegaysaana way jirtaayo macnii tiradan ama cadadkan saddexda ah laga qaadan maayo xasri laga qaadan maayo ee wixii kale nas loo hela inay ka mid tahay calaamaadka munaafiqiintana waa lagu sii daraya qaala wa fii riwaayati riwaayad kale waxaa ku soo aroortay waa riwaayadda muslime wain saama haba soomo oo wasallaa ha tukado oo wazacama ha sheegta anahu muslimun muslim inuu yahay qaala wacan xudayfata bni اlyamaani radia allahu canhuma qaala wuxuu ihi صaxaabigaa xudayfa cadahanaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu nooga waramay xadiiثayni laba xadiiث qad ra'aytu waan arkay axadahumaa midkood wa ana anigu antadiru waan sugaya alaakhara kii kalena waan sugayaa buudi in la arkaana waa la maxaala waa mid shakil ah xadaanaa wuxuu rasuulku nooga waramay ana alamaanata in ammaanadu nasalat ay ku soo degtay fii jadri quluubi الrijaali salka iyo gunta quluubta ragga ayay ku soo degtay oo halkaasay makansatay oo ilaahay baa jala wacalaa ku fidreeyey oo ku abuuray ragga quluubtooda guntooda gunteeda ayuu ilaahay ammaanada geliyey oo halkaasuu ku abuuray oo uu dhigay waay marka arrin qariisiyahoo ilaahay ku abuuray bay ahayd kolkii hore uma dabadeetana nasala lqur'aanu qur-aankii baa soo degay facalimuu waxay ka barteen ammaanadii min alqur'aani qur-aanka wa calimuu waxa kaloo ay ka barteen min asunati sunnada oo iyadoo marka horeba ilaahay uu ku abuuray baa haddana macnihii waxyigiina soo degay waxyigiina waxaa ku sugan aayaad iyo axaadiis badan oo ammaanadii iyo axkaamteedii iyo ilaalinteedii laga qaadanayo marka aayaadkaa iyo axaadiistaana inay markaa fiqigii ammaanada kala dhex baxaan ayaa arrintii hore marka hore ilaahay ku fidreeye ay u sii geeyeen dabadeetana ammaanadu qalbigooda way ku xoogeysatay oo awood bay ku yeelatay weyi uma dabadeetana xadaanaa wuxuu nooga waramay can rafci lamaanati ammaanada in la rafcin doono gebigeedaba oo la qaadi doono faqaala wuxuu rasuulku uhi yanaamu wuu seexanaya alrajulu ninku annawmata hal hurduu seexanaya fatuqbadu waxaa laga qaabanayaa alamaanatu amaanada ayaa laga siibayaa tuqbadu ay tunsac min qalbihi qalbigiisaa laga siibaya fayadalu wuxuu ahaanayaa aharuhaa raadkeedu mihla alwakti sida waxa weeyaan markaa heerkoo kale ayuu ahaanayaa waktigu shay meel laga masaxay ama laga baabiiyey hadhaaga yare ka hadho weeye hada meel wax laga baabiiyo dhoobo ama caano ama wax kaloo ku dhegay ama khad ku dhegay haddii meel laga baabiiyo oo wax yare ku hadhaan ya samuuradii baad maalan masaxday meel yar baa khad yare ku dhegay waxaa yare hadhaaga a baa la ydhaahdaa markaa saasoo kalea qalbiga raadkeedii kusii noqonaya uma haddana yanaamu wuu seexanayaa nawmata hurduu seexanayaa fatuqbadu lamaanatu ammaanadii baa laga siibayaa min qalbihi qalbigiisa fayadalu wuxuu noqonayaa aharuhaa raadkeedu mihla ahari اlmajli sida hambaabuqa raadkiisa oo kale hambaabuqa mataqaanaa ya waa m waa marka meel nabarkaaga dhaco halkan oo kale tusaale ahaan inuu nabarkaaga dhaca ama gacantoo kale ee tana biyaha kaa galay soo nabar yaroo kuusan yeelan mayso waad ka gubatay tusaale ahaan meeshii dee tana biyaa galay ama gacantan aad waxbaad ku garaacday adag markaynu xabaqlaha qodnoo kale iyo soo gacmahan biyo idinkama galaan nabaradaas soo taagtaagan ayaa looga jeeda markaa fayadalu wuxuu noqonayaa aharuhaa raadkeedu mila ahari اlmajli sida hambaabuqaasi raadkiisa oo kale ka jamrin waa sidii dhimbiil daxrajtahu aad ku wilaanwiliyeysay oo aad ku riixday calaa rijlika lugtaada ayaad dhimbiil daba sidaa ugu riixday fanafida kolkaasaa cagtii halkii aad markaa ku riixday ayaa biyo galeen oo biyowday oo markaa yar barartay ilaan waa garanaysaano halka dabku qofka kaa gaadho dee wax weeyaan markaa biyaa gala soo maaha nabar bay noqotaa soo baxa fa taraahu waad arkaysaa halkaasi ama nabarkaasi muntabiran isagoo soo foodhaacsan ayaad arkaysaa sara u soo baxay oo walaysa fiihi shayun waxbaba haddana aanay ku jirin tusaalahaan marka hore biyuu ma galeen adhow waxa dhacday in biyihii yaraa aad adigu ka sii daysa ama ay kaba baxaan oo iyadoon meeshii biyaba ku jirin inay saanti waxoogay nabarkii uu iska sii ahaado anaad ma loo fahmay iyadoo biyihii laga sii daayey meeshii biyihii dabku keenay ama se nabarka kaleba uu keenay iyadoo biyihii iyo wixii ku galay laga sii daayey ayaa dhacda nabarka inuu hee iska sii samaysnaado o uu iska sii muuqdo waay uma dabadeetana akhada rasuulku wuxuu qaaday xasaatan xabad quruuruxoo fadaxrajahu wuxuu ku riixay calaa rijli lugtiisa si uu u tuso markaa saxaabada oo ugu hoga tusaaleeyo fa yusbixu naasu dadku dabadeeta waxay noqonayaan yatabaayacuuna kuwa wax kala iibsada oo falaa yakaadu u dhowaan maayo ama sigi maayo axadun qof yu-addii inuu gutaa alamaanata ammaanada qofna markaa waxa weeye ammaanadii gudi maayo xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo ina fii bani fulaanin nimanka reer hebel la yidhaahdo waxaa dhex jooga ama xaafad heblaayo waxaa jooga rajula nin ninkaasoo amiinan aamina reer hebel baa nin aamin ahoo markaa wixii loo dhiibahayaa uu ku jira ilaa sidaa la ysku idhaa sida macnii ammaanidu ay u yaraatay xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo lirajuli ninka maa ajladahu alla xoog badana maxaa ka xoog badan maa adrafahu maxaa ka farsamo yaqaansan oo ka markaa maskax wanaagsan maa acqalahu maxaa ka caqli badan wamaa fii qalbihi iyadoo qalbigiisa aanu ku sugnayn mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan mihqaalu xabatin xabad iniinahoo wax leeg oo min khardalin khardalka geedka la yidhaahdo ka ahaatay oo min iimaanin iimaani iyadoo qalbigiisa aanu ku jirin iyadoo wax markaa iimaani haba yaraadee aanu qalbigiisa ku jirin baa la ammaanaya la xoog badana alla xirfad badana alla caqli badana siduu wuxuu kale rogroga maaragtay siduu u baayaca mushtareeye maaragtay intuu dhisay maaragtay ya si wuxuu isugu hagaajiye maaragtay walaqad ataa calaya zamaanun hadalkan dambe markaa waa hadalka xudayfe qudhiisa ayaa iskale hadalkan dambe hadalkii rasuulka ha u qaadan walaqad ataa calaya waxaa isoo maray buu ihi saxaabigu zamaanun wakti ayaa isoo maray wamaa ubaali aanan u abba yeeli jirin ayukum kiina baayactu aan wax ka iibsanaayo oo qofkaan doono aan wax ka iibsan jirin khiyaamana aanan uga baqi jirin halkan baayactudu aan la baycoon jiraydii maaha iska ilaali waa albaycu washiraa bayca halkan lagu sheegay lain kaana musliman hadduu yahay qof muslima ka aan wax ka iibsanayaa layaruddannahu waxa iga celinaya calaya korkayga ka celinaya diinuhu diintiisa diintiisa ayaa inuu ikhiyaameeyo ama ila gaadho ka celinayso ka waabinaysa wain kaana nasraaniyan hadduu yahay mid kiristaan aw yahuudiyan ama yahuudiyana layaruddannahu calaya waxa iga celinayay saaciihi ka maamula maamulihiisa ama ka mas-uulka ah ee madaxda u ah ee u taliya oo macnihii iskaga ilaalin maayo kaasi khiyaamada diinuu haysteeh wuxuu markaa khiyaamada iskaga ilaalinayaa waa lagugu qaban khiyaamadoo dabeetana tallaaba laga qaadi buu isleeyahay oo ciddii maamulayse ka sarrayse u talinaysa baa cid wanaagsan ah oo khiyaamadiiyo waxaa ku ciqaabaysa haddii ay ku ogaato wuxuu ihi saxaabigu waa mal yowma maanta miya famaa kuntu mayhi ubaayicu midka wax ka iibsanaya minkum idinka xaggiinna ilaa fulaana wa fulaanan hebel iyo hebel mooyaane muttafaqun calayh hebel iyo hebel mooye cid kale waxba ka iibsan maayo yani wuxuu tilmaamayaa markaa dambe inay ammaanadii yaraatay waxaan filayaa ilaa dhowr iyo soddonkii hijriga meelahaasuu dhintay waktigaa hadduu sidaa u sheegaayo in ammaanadii ay sidaa u yaraatay xudayfa oo weliba ahaa saaxibu siri rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam famaa baaluka bilyowm maanta maxaad u malaynaysa oo kun iyo dhowr boqoloo sano wakhtigaa laga joogo kun iyo dhowr boqoloo sano wakhtigaa laga joogo way markaa iska muuqataa sida ammaanadii u fasahaaday ee waxba aan cidina xil isaga saarahayn masaa'il badan oo ku saabsan akhlaaqda wanaagsan iyo ammaanada axkaamteeda ayaana xadiidkan aynu ka qaadanaynaa sidaa awgeed shuruuxdii in la akhristaa muhiima qaala wuxuu uhi qowluhu jadru bifatxi اljiimi waiskaani daali lmucjamati jiimka kolka la kordhiga daalka dhibicda lana la reebo wa huwa aslu shay shayga asalkiisa iyo guntiisa laydhah alwaqtuna bitaa'i lmuhanaati min fowq tada labada dhibcood xagga sare kula kolka la akhriyo alaharlyasiiru waa raadka yar almajluna bifatxi اlmiimi waiskaani اljiimi almajlu wa huwa isagu tanafudun fi lyadi waa nabar markaa waxa weeye biyogaleen oo ku yaala gacanta iyo wanaxwihaa markaa meelaha la midka ah min ahari camalin oo shaqo qofku uu qabtay raadkeed daraaddeed ahaaday iyo wakayrihi kayrkii wax kaloo u qabtay tusaale ahaan waabu gubtay qofkii nabar baa markaa halkaa biyo galeen oo gacmiibuu wax ku qabtay markaasay biyo galeen oo ku shaqeeyo hawl ku qabtay ama dee waxbaaba isu qabtay ama lisay markaasay biyo galeen waa caynka nabarada caynkaasa ayaa looga jeedaa markaa majligana wa qowluhu muntabiran uu yihi murtafican soo foodhaacsan oo kor soo baxsan weeye qowluhu uu yihi saaciihina alwaali calayhi waaxa ka xukume ee markaa waaliga ah weeye wa can xudayfata wa abi hurayrata radia allaahu canhuma labada saxaabi waxaa laga wariyey qaalaa inay yidhaahdeen qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yajmacu allahu tacaala tabaaraka wa tacaala ilaahay wuxuu soo ururinayaa annaasa dadka ayuu soo ururinayaa maalinka qiyaame wayaquumu lmu'minuuna mu'miniinta istaagaaye xataa tuslafa lahum ljannatu ilaa jannada loo soo dhoweeyo ilaa jannada looga soo dhoweeyo qur-aankana ilaahay waa ka ku sheegay wauzlifat iljannatu lilmuttaqiin waay dabadeetana ciddii ugu shafaaco qaadi lahayd inay jannadan galaan oo laga furo ayay markaa baadi doonayaan faya'tuuna waxay u imanayaan aadama aabbahood aadam bay u imanayaan calayhi salaam wayaquuluuna waxay odhanayaan yaa abaanaa aabbahayow istaftax lana aljanna jannada furitaan noo dalab waxaad noo dalabtaa macnii jannada in naloo furo jannada iskama sii fura albaabadeedu way xidhan yihiin laakiin naarta way sii furan yihin oo saasay u kala duwan yihin shafaacada rasuulka albaabada jannada lagu furaa albaabada naartu laakiin waxa weeye way sii furayen waa inaad saa ogaato taana waxaa kuu sheegaysa markii ilaahay naarta ka warramayey xataa idaa jaa-uuha futixat abwaabuha baa ilaahay yidhi halkaa wow lagama horraysiina sooma aragti soo wad jannadana ilaahay muxuu ihi xataa idaa jaa-uuha wa futixat abwaabuha sooma aragti wow baa laga horraysay markaa waxaa taasi inoo sheegaysaa in furista albaabada jannada wax ka horeeyaan waxaa ka horreeyana waa shafaacada rasuulka alayhi الsalaau wasalaam fayaquulu wuxuu odhanayaa aadam wahal akhrajakum oo miyuu idinka soo saaray min aljannati jannada ilaa khai'atu abiikum gefkii aabbihiin mooye wax kale jannada miyuu idinka soo saaray yani gefkaan markii hore galay daraaddii baa jannada baa laydinkaga soo saaray lastu mayhi bisaaxibi dalik arrinkaasoo shafaacada ah saaxiibkeed ma ihi macnii kii markaa fulinaayey ma ihi anigu idhabuu u taga ilaa bni ibraahiima inankayga ibraahiim u taga oo khaliililaahi ah kii ilaahay aadka uu jeclaa qaala wuxuu ihi fayaquulu ibraahiimu nebi ibraahim wuxuu odhanayaa intay u yimaadaan oo isna ay markaa la hadlaan lastu bisaaxibi daalika arrinkaa ama shafaacadaa ma ihi saaxiibkeed ninkeedii ma ihi kii maaragtay fulin lahaa innamaa kuntu waxaan ahay un khaliilan khaliil waxaan ka ahaa min waraa'a waraa'a gadaal gadaal baan khaliil ka ahaa gadaal gadaal ayaan markaa khaliil ka ah oo isagaa sheekhu inoo macnayn doono calaa sabiili tawaaduc buu hadalkaa u leeyahay ahlucilmiga qaar waxay idhahdeen waxaad mooddaa inuu ujeedo yani waxa weeyaan khaliilullaahi aan ahaadee laakiin waxaan ka sii dambeeyaa nebi muuse waayo ilaahay isaga toos buu ula hadlay ya waay marka macnii nebi muuse iga sarreeya nebi muusena alay nebi maxamed baa kasii sarreeya calayhi salaatu wasalaam oo isna dabadiisa si ahoo macnii kasii sarreeya waa tahay icmaduu u qastiya ilaa muusa muuse aladii kaasoo kalamahu llahu ilaahay uu la hadlay takliiman la hadal wayaatuuna waxay u imanayaan muusa nebi muuse wayaquulu wuxuu odhanayaa isna lastu bisaaxibi daalika arrinkaa saaxiibkii ma ihi kii fulinaayay shafaacada idhabuu taga ilaa ciisa ciise u tagoo kelimati ilaahi ahaa kelmaddii ilaahay yacnii kii lagu abuuray kelmaddii ilaahay ee kun bilaa aabbo wa ruuxihii ahaa ruux ilaahay jalla wacalaa uu abuuray fayaquulu ciisa ciise dabadeeta wuxuu odhanayaa lastu bisaaxibi daalika kaa anigu saaxiibkii markaa ma ihi oo shafaacadaa kii fulin lahaa ma ihi ee nebi maxamed u tagu odhanaya wayaatuuna waxay u imanayaan muxameda nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam waaye isagana markaa way la hadlayaan oo dee axaadiid kale ayaa sii faahfaahinaysa fayaquumu kolkaasuu kacayaa fayu'danu lahu waa loo ogolaanayaa inuu ergeeyo waay dabadeetana jidkii siraad baa la maraya wa tursalu waxaa la soo dirayaa alamaanatu ammaanadii iyo waraximu qaraabadii ayaa markaa la soo dirayaa oo ilaahay markaa laba shaksi uu ka soo dhigay oo siduu isagu doonayo ee uu ogyahay uu usoo ekeysiiyey fataquumaani kolkaasay istaagayaan janbatay siraati jidka siraad labadiisa dhinac bay istaagayaan yamiinan xagga midig iyo wa shimaalan xagga bidix ayay iskala taagayaan sababtay isu taagayaan waxa weeye inay qofkii dayici jiray ee xaqooda ku gaboodfali jiray inay halkaa ku qabsadaan oo markaa naarta lagu rido sababta ay halkaa u taagan yihiin ay ciddaa u sugayaan sidaa weeyi fayamuru wuu marayaa awalukum ka idinku horeeya jidka siraad wuxuu u marayaa kalbarqi sidii hilaac wa yidhi oo kale qultu waxaan idhi biabii wa ummi hooyada iyo aabbahay baan kugu furanayaa ayu shayin shaygee buu yahay ka mari lbarqi marista markaa hilaac oo kale qaala wuxuu ihi alam tarow miyaydaan arag kayfa yamuru sida uu u maro ee wayarjicu uu ugu soo noqdo fii طarfati caynin il bidhiqdeed il bidhiqdeed siduu mar wa u yidhaahdo hilaacu miyaydaan arag ee haddana uu isugu noqdo sidaasoo kale dadka qaar jidka siraad ku maraya jacalana allahu minhum ilaahay haynaga yeelo uma kamari riixi haddana waxay ku marayaan dadka qaarkood kamari riixi sida dabaysha hawda hayso oo kale uma kamari ayri haddana sida shimbirta oo kale ayay dadka qaar ku marayaan sida shimbirta duulaysa oo kale ay u marayaan wa shadi rijaali ragga markaa orodkooda ay dadka qaar ku marayaan wa shadi rijaal dadka orodkooda ragga orodkooda marka ay aada u ordayaan ay dheeraynayaan saasoo kale ay dadka qaarna ku marayaan tajrii bihim waxa markaa la ordaysa dadka acmaaluhum camalladoodaa la ordaaya oo waxaan dadka keenay inay ku kala dheereeyaan maritaanka jidka siraad waa siday camallada saalixa ugu kala badnaayeen ay ugu kala horreeyeen waa sidii xagga acmaasha wanaagsan ee saalixa ah ay ugu kala horreeyeen weeye wa nabiyukum nabigiinuna qaa'imun wuxuu taagan yahay cala siraadi jidka siraad buu dul taagan yahay yaquulu wuxuu leeyahay rabbi yaa rabbi rabbigayow salim salim ilaahay u nabadgeliyo ilaahay u nabadgeliyo ilaahay ummadayda iisoo nabadgeli buu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam xataa tacjiza ilaa ay caajista acmaalu lcibaadi addoommaha markaa camalladoodu ilaa ay caajisaan oo ka daciifaan qofkan inay toos u socodsiiyaan xataa yajiia arajulu ilaa ninku uu yimaado laa yastaiicu isagoo aan awoodahayn asayra inuu socdoba ilaa zaxfan ilaa markaa daba kusiqid mooyaane si kale inuu ku socdo isagoo aan awoodahayn waa kii acmaashiisu kuwaa hore maray ay dee ka hooseeyeen weeye way fii xaafatayi siraadi jidka siraad labadiisa dacalna waxaa ku yaala kalaaliibu waxa weeyaan markaa biro afqoolaaban kalaaliib waa jamcu kalluub waa biro markaa afkoodu sida farageetada uu sidaa usoo qoolaaban yahay oo mucallaqatun la suray hareeraha jidka siraad oo ma'muuratun la faray biakhdi man umirat bihi cidda la faray inay qabtaan baa la faray famakhduushun naajin dadkii haddaba waxaa ka mida makhduushun mid ay markaa xagxaganayso naajin laakiin badbaadayo naarta aan ku dhachayn oo intay sii jeexjeexdo sii xagxagato dabadeetana dhaafaaya iyo wa mukardasun mid lagu disaayo lagu tuuraayo fi naari naarta lagu tuuraayo labadaa qaybood bay noqonayaan waxaa kaloo ka mid ah qaar aanay taabanahaynba oo markaa iyagoo aanay xataa kalaaliibtaasi taaban wif ku dhaafay markaa dadkan jidka siraad mara saddexdaa noocun bay noqonayaan qaar intay qabtaan naarta ay lagu tuurayo qaar iyagoo ka badbaaday dhaafaya qaar iyagoo qabqabsan oo jeexjeexan waxa weeye dhaafay waladii nafsu abi hurayrata biyadihi wuxuu saxaabigu yihi kolkaa nafta allaha nafta abi hurayre gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartae inna qacra jahannama jahannamo gunteedu la sabcuuna khariifan toddobaatan sano in loo socdo ayay jirtaa wixii lagu tuuraa gunteeda toddobaatan sano in leeg buu sii socnay xadiiskii kale saxiixa ku yaalayba dhagaxii la tuuray inuu toddobaatan sano gunteeda usii socday waa kii rasuulkeenu sheegay calayhi الsalaatu wasalaam rawaahu muslim xadiidkani waa xadiis cadiimah ee masaa'il badanna tilmaamaya wuxuu halkan u keenay ammaanada iyo waxa weeyaan in la ilaaliyaa sida ay u adag tahay ogow qofkii ammaanada dayacow sidaa kugu dhaafi mayse jidka siraad bay kuu sii taagantah jidka siraad ayay kuu sii taagantao haddii aad dayacday waxa weeye adiga naar baysle qaala wuxuu ihi qowluhu waraaa waraaa huwa bifatxi fiihima labadaba waa in saa loo kordhigo wa qiila waxaa kaloo layidhi bidami waa la godayaa waraau waraau bilaa tanwiinin iyadoo aan laba jeer la godahayn manii tanwiin aan la samayna waraau waraau baa laodhan wa macnaahu macnihiisuna waxa weeye lastu ma yihi bitilka darajati rafiica darajadaasi sare ma taagni buu leeyahay nebi ibraahim macnihi calayhi salaam wahiya iyaduna kelimatun kelmad weey kelmadaasoo tudkaru loo sheegay calaa sabiili tawaaduc isdhuldhig iyadoo markaa loo jeedo qofku isdhuldhigaayo oo kibirka iyo wixii lamida uu iska ilaalinayo waa kelmad markaa loo sheego waqad basadtu waxaan ku faahfaahiyey macnaahaa macnaheeda fii sharxi saxiixi muslim buu sheekhu sharaxa saxiixa muslimkan macnaheeda ku faahfaahiyey ahlulcilmi kale waxay ka yidhaahdeenna halkaasuu ku soo raray halkaasaad markaa uga noqon doontaa wallahu aclam halkaas caawa aynu dayno subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين